maalinta dalxiiska adduunka ayaa maanta dunida laga xusayaa sanad walbo toddobiyo labaatanka sebtembar maanta oo kaleeto maalintan waxaa hogaaminaya ururka caalamiga ee dalxiiska ee qaramada midoobey oo loo soo gaabiyo u n w t o waana markii ugu horreysay oo loo dabaaldegay sanadkii kun sagaal boqol iyo siddeetankii taariikhdu waxa ay dib u laabaysaa toddobiyo labaatanka sebtembar kun sagaal boqol iyo toddobaatankii xilligii la ansixiyey xeerka ururkaasi oo lagu tilmaamay guul weyn oo loo gaaray horumarka dalxiiska caalamka dalxiisku waa dhaqdhaqaaqa dadka dalalka iyo deegaano ka baxsan nolol maalmeedkooda caadiga ah si ay u helaan nasasho aqoon madadaalo dalxiiskuna waxa uu kaalin weyn ku leeyahay dhaqaalaha isdhexgalka dhaqamada iyo nabadda caalamiga soomaaliya waa dal hodan ah oo weliba hodan ku ah xeebaha dhaadheer ee quruxda badan taariikh fac weyn ku leh dhaqamo kala duwan oo soo jiidasho leh meelaha ugu caansan dalxiiska ee loo tegi karo waxaa ka mid a xeebaha ku yaalla gudaha dalkeenna gaar ahaan xeebta liido oo ka mid a xeebaha magaalada muqdisho oo ugu caansan marka la fiiriyo gudaha dalkeenna iyo dibadda xeebaha magaalada kismaayo kuwa berbera oo leh qurux dabiici ah kalluumaysato hodan ah iyo sidoo kaleeto laasgeel oo hargeysa ku taalla oo leh sawir gacmeed qadiimi ah oo dunida oo dhan lagu yaqaano buuraleyda calmadow ayaa ka mid ah goobaha cimilada qabow ee quruxda dabiiciga leh haddaba dhegeystayaasheena qiimaha badan dalxiisku waa furaha isku xirka dhaqamada kobcinta dhaqaalaha iyo xoojinta nabadda horumarinta dhaqaalaha marka loo fiiriyo dalxiisku waxa uu abuurayaa shaqooyin badan sida hoteello maqaayado gaadiid dadka dalxiisaya iyo adeegyo kaleeto oo weliba laga sameeyo goobaha dalxiiska haddii soomaaliya dib ay usoo ceshato dalxiise caalami ah waxa uu noqon karaa dalku il dhaqaale oo xooggan oo weliba soo koobayo kalluumaysiga iyo weliba sidoo kale xoolaha kobcinta dhaqanka iyo sidoo kale hiddaha dhankiisa marka loo fiiriyo soomaaliya waxay leedahay taariikh qadiimi ah oo farshaxan iyo weliba dhaqamo kala duwan dalxiiskuna waxa uu fursad u yahay in dunida la tuso dhaqamada hodanka ee dalxiiska soomaaliya sida deegaanka lagu magacaabayo laasgeel gabayada heesaha iyo sidoo kale suugaanta kor u qaadista sumcadda dalka qayb ayay ka tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee dhanka dalxiiska marka dalxiisayaal caalami ay soo booqdaan gudaha dalkeenna soomaaliya waxay qaadayaan sawirro wanaagsan oo dunida kala gaarsiinaya tani waxa ay gacan ka geysanaysaa in dalka loo arko meel nabdoon oo weliba soo jiidasho leh ugu horreyn agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowlad goboleedka jubbaland mudane bedel jaamac ayaa waxa uu ka warbixiyey muhiimadda maalinka dalxiiska adduunka qorshaha wasaaradda waxay muhiimad siinaysaa arrimahan dalxiiska sidii kor loogu qaadi lahaa ay u horeysay taxusida inay xusto maanta maalinta dalxiiska ee adduunka laakiin annagana waxaa jiri doonta maalin dalxiis oo jubbaland oo insha allah la qaban doono wasaaradda waxay diyaarisay dabdiyo qoraal ku saabsan xeerka dalxiiska oo dhowaan rabno inaan golaha wasiirada iyo baarlamaanka iyo si loo ansixiyo kaasoo nidaamin doono arrimaha dalxiiska ee jubbaland oo isagana mar dhow gacanta lagu hayo waxaa wadnaa daraasad inaan tirikoob ku suubino goobaha dalxiiska goobihii hore ee dowladdii dhexe ee gacanta ku haysay iyo kuwan cusuba hadda kusoo biiray in tirkoob guul lagu suubiyo qorshaha wasaaradda iyadana waxaa ka mid a inay suugeyn inay suubiso walaahi waa fursad weynay noo tahay inta badan dadka kuma baraarugsano muhiimadda uu leeyahay dalxiiska inuu dalxiiska dhaqaale abuuri karo inuu dalxiiska kubcin karo arrimaha dhaqaalaha wadanka iyo gaar ahaan iyo jubbaland inuu fursado shaqooyin abuuri karo oo dhammaan dadka u abuuri karo inuu horumarka kaabayaasha dhaqaalaha sida haddii ahaan lahayd beero dalxiis hoteelo casri ah iyo horumarka ganacsiga waa ogtahay dalxiisyaala inay imaadaan waa in diyaarada lasoo karaysto waa ayakana horumarka ay ay qayb ka tahay marka waxaa is leenahay waa waa muhiim in dadkii la wacyigeliyo in dadkii loo sheego dadka waxaa laga yaabaa inta badan in waxyaalaha kale ay dhagahooda ku bateen oo arrimaha dalxiiska wax badan xoog la saarin marka radio wam waa ku mahadsantihiin in arrintan aada ummadda ee dadka jubbaland aada usoo bandhigtaan si ay dadaalka dowladda ay oga qayb qaataan ay nala fahmaan tusaale yaraan kusiila hadda haddaad fiiraysid goobaha dalxiiska oo jubbada hoose kusoo badanayo yacni waxay qayb ka tahay fahanka inay dadkii ay fahmeen in roolkii mise wasaaradda ay lahayd inuu inuu muuqanayo dhanka kale mudane cabdiwahaab macalin oo ah maamulaha shirkadda dalxiiska ee sohid ayaa waxa uu ka warbixinayaa sida ay ganacsatada soomaaliyeed uga qayb qaadan karaan horumarinta dalxiiska ganacsatada soomaaliyeed waxay ka qayb qaadan karaan in ay u jeestaan horta kow goobo dalxiis in ay bulshada u sameeyaan oo ay maalgashtaan sidoo kalena aga dalxiis ay keenaan u fududaynayo bulshada in ay sahlan ama fudud goobaha ay rabaan ay ku gaari karaan sidoo kale in ay maalgelin ku sameeyaan shirkadaha iyo qalabka ay u baahan yihiin ama goobaha iyo waxyaabahaas oo kale taasoo iyagana ganacsi ahaan u fududaanaysa inay bulshada dhex galaan bulshadana waxtar u ah dalkana waxqabad u ah dabcan dalxiisku wuxuu ka kooban yahay dhowr qaybood marka la dhaho dalxiis qofka wuxuu noqonayaa sida anaga meel ku xusan oo kale sahan iyo socod waa qof socdo oo meelo badan maskaxdadi iyo yani u qaadanayo iyo dalxiis caadi ah iyo sidoo kale sahan oo ah qofkii meeshuu degi lahaa ama qaabka loogu nool yahay iyo aqoon iyo cilmi uu meesha kasoo helayo wadanka marka haddii uu yeesho fursado dalxiis oo la ballaariyo fursadaha waxay dhiirigelinaysaa dadka dalalka kale aada inay soo noqdaan dadyowga kale ama dalalka kalena soo noqdaan dalkeena marka uu noqdo meel yani bulshadiisa ay badan tahay wax kaliisiga uu sare u kaco sidoo kalena maalgashigana uu sare u kaco dalxiisku wuxuu ka mid yahay ilaha maalgashiga ee wadan sare u qaado